bulshada rayidka ee soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey habraaca doorasho ay soo saareen gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya cismaan muxiudiin shaatax ayaa sheegay inay ahayd in golaha wadatashiga qaran ay soo saaraan jadwalka guud ee doorashada aqalka hoose ee soomaaliya wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulla okey ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya senator cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed ayaa shalay muqdisho ka soo saaray habraaca doorashada xildhibaanada somalilan ee lagu doorta muqdisho habraacani sida wadajirka u soo saareen gudoomiye xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed waxaa saluu ka muujiyay bulshada rayidka soomaaliyeed gudoomiyaha ururada bulshada rayidka cusmaan shaatax oo la hadlay v o aad ayaa sheegay in xilligan ay sugayeen in golaha madasha wadatashiga qaran ay soo saaraan habraaca doorashada golaha shacabka wuxuuna sheegay wakhti kooban ay soo saareen habraaca doorasho gudoomiye xaashi iyo mahdi guuleed uu muujinayo inuu yahay mid aan ku filnayn marka loo eego hufnaanta doorashada soomaaliya habraacan cusub hadda soo baxay annaga waxaan u aragnaa waxaan sugaynay in dalku golaha wadatashiga qaran ay soo saaraan habraac ama jadwal doorasho oo runtii cad muujinayana sida doorashooyinka dalka u wada dhici doonaan meelaha kala duwan iyo iyo wakhtigay dhacayaan marka in hadda habraacan hadda lasoo saaray oo somalilan oo aan ogsoonaa in muran badan uu ay soo martay dood badan ay ka dhalatay qaabkay isku dooranayaan in hadda bisha soddonkeeda habraac intii lasoo saaro la rabo muddo saddex maamo afar maamo sida haddaan maqleenan doorasho lagu qabto runtii waa wax isdiidayo mana ka muuqato habraacan waxyaabaha ka dhalan karo oo khilaafaad ama ama qaldaad ah qaabka loo maareynayo ama looga jawaabayo waxaan ogsoonan in todobalabatanka mey heshiisyadii lagu heshiiyey qeyb ka ahaayeen in xafiiska prime ministerka arrintan uu aada ugu shaqeynayo isagana uu gacanta ku haynayo iyo guddiga doorashooyinka haddase ay muuqato in maaragta ay arrintaas isbedel uu ku sameeyey habraacan hadda cusub soo saaray waxaan u eg tahay in habraacan oo runtii uusan suurtagal ka dhigi karin doorasho hufan oo xuri xalaal ah inay ku qabsoomaan marka gudoomiyaha bulshada rayidka cusmaan shaatax ayaa intaasi ku daray in marka la fiiriyo guddiga halinta khilaafaadka iyo habraaca loo marayo doorashooyinka ay tahay mid kooban islamarkaana aysan caddayn ka tahay arrimaha ugu muhiimsan inay tahay sida qodobka afraad mabaadiida firqadiisa koowaad oo sheegaysa in dadka xilalka dowladda haayo ama dowladda u shaqeeya haddii ahaale ciidan haddii ahaale diblomaasiyiin haddii kaleba loo baahan yahay in todoba maamood ka hor ay iscasilaan intaana musharax aysan naqan taana hadda waxaa muuqato inaysan ka hor imaaneyso doorashada oo la shaaciyey in kooda bisha ilaa labada bisha ay bilaabaneyso sidoo kale qaabka odayaasha ergooyinka loo soo xulayo iyo khilaafaad ka dhalanayo sida loogu hortegi karo iyo sida aan khilaafaadkaas gudiyada doorashooyinka ay kaalintooda u qaadan lahaayeen habraacan kama muuqdo arrimahaasita marka waxaa moodaa inaysan suurtagal ka dhigi karin in doorashadaas oo habraacan la isticmaala ay noqoto mid hufan oo daah furan oo runtii xor iyo xalaal maba dhigi kareen laakiin la aqbali karo marka
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed iyo gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya senator cabdi xaashi ayaa shalay muqdisho ka soo saaray habraac doorasho u gaara xildhibaanada somalilan ee lagu dooran doono muqdisho waxaana arrinta saluu ka muujiyey bulshada rayidka iyo musharaxiinta qaarkood u tartamaya kuraasta somalilan ee muqdisho yaala cabdulqaadir okey v o a muqdisho